galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin axada ah bisha februari waa sideed iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in mas-uuliyadda amniga muqdisho lagu wareejinayo gobolka banaadir arrintaasi siyaabo kala duwan oo looga hadlay ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo
arrintaasi arrin dastuuri maaha marka ugu horraysa oo arrin dastuuri ah oo dariiq dastuuriya loo maray maaha waa arrin mas-uuliyaddii saarnayd hay-adaha amniga ay rabaan inay iska wareejiyaan mas-uuliyaddiina inay wareejiyaan bay rabaan awooddiina inay haystaan bay rabaan marka arrintaasi arrin socon karta maaha
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir ay madaxda ciidamadoodu joogaan soomaaliya ku leeyihiin dalka jabuuti sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaal saacado qaatay oo dhimasho iyo dhaawac sababay uu saaka ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab degaan u dhow tuulada biya cadde oo degmada mahadda ay hoos tagta siday v o a u xaqiijiyeen dad degaanka ku sugan dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo laba ka mid ah dhinacyadii dagaalamay afar kalena waxaa soo gaaray dhaawac dagaalka ayaa yimid kadib markii ay ciidamada dowladda howlgal ugu dhaqaaqeen degaanka uu iska horimaadku ka dhacay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa warafidiyeenka u sheegay in degaankii lagu dagaalamay ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan iyada oo dad badan oo reer siiriya ah ay ku naaloonayaan xoogaa deganaansho ah oo ka dhashay xabad joojintii la gaadhay ayaa haddana wararka qaarkood ay sheegayaan in meelaha qaar ay ka socoto duqaymo xagga cirka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegaysa in ugu yaraan lix tuulo loo geystay duqayn xagga cirka ah kooxdan ayaa hadalkeeda sii raacisay inaan weli la aqoonsan diyaaradaha dagaal ee duqayntan geystay iyo weliba in duqaymuhu ka dhaceen goobihii ay ka dhaqan gashay xabad joojintu heshiiska xabad joojinta ayaanay ku jirin goobaha ay ku sugan yihiin kooxda isis iyo jabhadda al nusra
hillary clinton ayaa si sahlan ugu guulaysatay tartanka isreebreebka xilka madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka south carolina taasoo sare u qaadaysa inay noqoto musharaxa safka hore ku jira iyadaoo ka adkaatay musharaxii la tartamaya ee xisbigaasi ee berni sanders ka hor intii aan la gaarin maalinta suber tuesdayga loo yaqaano oo ay gobollo badan codayntu ka dhacayso dhowr ka mid ah shabakadaha warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in xogayihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ay tahay musharaxa ku guulaystay codbixintii dhacday wax yar ka hor intii aanay dhammaanin codaynta ka dhacaysay gobolka ku yaala dhinaca koofureed maalintii sabtida natiijadu ma aanay ahayn mid marnaba laga shaki qabay su-aasha keliya ee taagnayd ayaa ahayd haddii sanders oo ah mudanaha laga soo doorto vermont uu soo yareyn karay tirada codadka ay kaga guulaysatay isaga oo ku dhowaad soddon boqolkiiba ka hooseeyey guusha clinton ayaa waxaa caawiyey qiyaas ahaan afar marka loo qeybiyey saddex meelood taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee codkooda dhiibtay gobolkii u horreeyey ee koonfurta ku yaala oo iyada codkooda siiyey kooxaha u ololeynaya isbeddelka iyo dibahabaynta ayaa u muuqda in ay guul weyn ka gaadheen doorashada ka dhacday dalka iiraan inkastoo ay weli socoto tirinta codadku waxaana la filayaa natiijada codbixinta ee ugu horreysa inay soo baxdo maalinta berri ah natiijooyin hordhac ah oo la helayo ayaa muujinaya in natiijo wanaagsan ay gaadheen kooxaha isbeddelka isbeddelka raadinaya iyo kuwa qunyar socodka ah ee u janjeera dhinaca reer galbeedka madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani iyo madaxweynihii hore ee dalkaas akbar haashimi rafsanjaani ayaa ka mid ah dadka ugu horreeya tartanka golaha sare ee waxgaradka golahan oo ah mid saameyn leh islamarkaana dusha kala socda howlaha shaqo ee hogaamiyaha sare ee dalka iiraan aayatullah cali khamani hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayaa iska leh kelmadda ugu dambeysa ee siyaasadda dibadda
milatariga dalka cameroun ayaa sheegaya in askartiisu ay soo furteen dhowr boqol oo qof oo xoog lagu haystay islamarkaana ay dileen ilaa iyo boqol ka tirsan maleeshiyada kooxda bokoxaram howlgal ay si wada jira u fuliyeen iyaga iyo askarta dalka nigeria taliyayaasha milatariga ah ayaa sheegay maalintii sabtida in in xoogga wadajirka ah uu sidoo kale xoreeyey magaalada ku taala dhinaca waqooyi ee dalka nigeria ee layidhaahda kumaahe oo ku dhow xadka cameroon intii uu socday howlgal saddex maalin socday oo lagu beegsanayay kooxdaasi wakaalada wararka ee royters ayaa kasoo xigatay wasiirka isgaarsiinta ee dalka cameroun isagoo sheegaya in laba askarta cameroun ka tirsan ay dhinteen shan kalena ah oo dhaawac soo gaaray
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa qoys soomaali ah oo ka kooban shan qof ayaa maalintii shalay ahayd ku dhintay magaalada jidda ee dalka sacuudiga aabbaha iyo hooyada iyo weliba saddex carruur ah ayaa dhintay markii uu qiiq badani ku baxay gurigii ay degganaayeen haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay nuur ugaas maxamed oo ku magac dheer gaataa oo xidhiidhka bulshada iyo dibadda u qaabilsan qunsuliyadda soomaalida ee magaalada jidda
dhacdadan waa dhacdo cusub oo shalay bay dhacday runtii waana dhacdo uun xagga meelahda ka timid oo qadar bay ku dhacday oo cid mas-uulka ahayd ma jirto dadka soomaalida meesha jooga ogtay markay seexanayaan waxay aada u isticmaalaan bahalka esiga ama mukayafka marka qoyskan oo shan qof ka koobnaa hoyi aabaa iyo saddex saddexdoodii cunug way seexdeen habeen hore iyagoo nabad qaba marka shalay subaxii markay ahayd meelahaas saaca tamaaniya oo nus ama sideed iyo barkii subaxnimo ayaa waxaa qarxay mukayafkii ama esigii qolkay jiifeen maahana kii kale ku jiray marka qiiqii iyo wixii maaragtay inta badanna soomaalidu esiga dhinacyihiisa maryooyin waxbay gelgelayaan siay banaan ugu diidaan qiiq fara badan ba iyagu hurdo qolkii soo galay qiiqii marka wuxuu isku dayey ninkii sida naloo sheegay maaragtay maxruumka ah meesha ku dhintay oo magaciisa la yidhaahdo faarax abuukar cali inuu albaabkii furo albaabkii uu furmi waaye marka qiiqii wixii baa qolkii ugu wada galay albaabkii uu furmi waaye marka oxygenkii wixii baa ka xidhmay markaa saasay ku dhinteen wax jirkooda gaadhay oo dhibaato haba yaraatay ma jirto waan gartay carruurtu saddex bay ahaayeen sidaan fahmay da-doodu intee intee baa lagu sheegay caruur carruurtu saddex bay ahaayeen aabbahaasaan kuu sheegay waxaa la yidhaha faarax abuukar cali gabadhana waxaa la odhanaya ayaan cumar cabdullaahi markaa saddex cunug bay lahaayeen saddexda cunug faarax hal ilmood keliya u dhashay gabadh labada ilmood oo kale dad kale usoo dhashay da-doodana waxaa ugu weynaa lix jir sida la ii sheegay oo saddex cunug oo yar yaray ahaayeen waan gartay intaa kadib maxay sameeyeen ciidanka gurmadka degdega ah ciidanka gurmadka degdega ah ee sacuudiga ama difaac madahiga loo yaqaano meesha way yimaadeen marka waxa weeyaan wixii dab saasoo kacni ma jira way way damiyeen marka waxay bilaabeen taxqiiq inay maaragtay dadkan inay dhibaata soo gaadhay inay wax sabab u ahaayeen wixii oo dhan qoraal fara badan bay ka sameeyeen kadibna markay ogaadeen inaynan maaragtay wax hadda dhibaato ama cid ka dambeysay ayna jirin waxaan iyaga maydka way qaadeen markaa dhakhtar bay geeyeen marka annaga markaa dadkii iyaga qaraabadooda ahay wixii oo loo yeedhay dhakhtarkii waa la tegey wixii riboodahay la sameeyey baan soo qaadnay ilaa hadda waxaa socda maaragtay sidii loo duugi lahaa wax kale oo maaragtay hadda dhibaato ahoo saas intaas ka weyna ma jirin waan gartay marka aasku ama baduugtu xagee bay ka dhici doontaa aasku runtii meelo fara badan buu ka dhacay oo dee magaalada jidda waa magaalo ballaadhan weeye oo meel keliya aasku kama dhaco marka aan hadda dhammayno arrimaha xagga qunsuliyadda wixii annaga hadda laga doonaya waan dhammaynay ninkii u qaabilsanaayee manduubka u ahaa iyo waxaa israacay qoladii ka socotay muxuu ahaa dadkan dhintay waxayna tageen ciidamada booliska ama shurtada nimanka qaabilsan inay iyaguna maaragtay ay u sameeyaan waraaqihii ogolaanshaha kadib markii ciidankii gurmadka waraaqahooda yimaadeen marka arrimaha la dhameeye kabacdi iyagaa xadidi doona aasku meesha uu ka dhici doono laakiin magaalada jidda oo maqaabir fara badan baa ku taale mid kamidun bay noqon doontaa lakiin ilaa hadda lama xadidin waan gartay haddaynu usoo noqono dhinaca badbaadada guryaha gaar ahaan magaalada jiddeed ku nooshahay ka hortagga dhibaato tan oo kale ahi sida sidey guryaha markaad eegteen hadda waxad ii sheegtay in maryo la geliyo mukayafka amaba airconditionka dhinaciisa qaboojiyaha bal badbaadada guryaha iyo see u samaysan tahay dabka waxyaabaha kale qiiqa ka hortagu intee buu leegyahay markaad eegto qaabka loo qaabeeyey ee guryahaas kolley niyo badbaadadu way fiican tahay meeshan oo hadda wax dhibaatoo saa u fara badan oo waaweyn oo inta badan dee way dhacaan oo waddan weyn way waxyaalo badan baa dhacay lakiin jaalidda soomaalida marka la eego xawaadista noocaas oo kaliya kuma fara badno way ku yar tahay un oo maaragtay ilaa laba saddex ma dhaafaysa inta hadda aanu inta aan qusladi joogna aan garanayo marka ciidamada badbaadada ee sacuudigana way ku dadaalaan in maaragtay wixii badbaadahu gurigu u baahan yahay o dhan lagu sameya lakin waa iska ogtahay dadka inta faraha badan ka yimaada africa iyo meelaha waxay isku dayeen inay degaan meelo inta faraha badan iska rafaho ama maaragtay iyagoo noloshooda iyo waxaa fiirinaya laga yaaba guryaha degaan qaarkood inayna wixii amniga iyo salaamadu inayna kulli mutawafir ku ahayn laakiin way ku dadaalaan ciidamada badbaadadu inta faraha badan irshaadaad fara badan baana dadka la siiya oo qoraale iyo xaalacaynkaas inayn maaragtay iska ilaaliyaan marka ay seexanayaan xataa waxyaalaha ay wax ku karsadaan inayna iyagoo furan ka tegin inay maaragtay esiiga hadiyo jeer lala socdo maaragtay ama muxuu ahaa da-diisu inta ay tahay iyo maaragtay shaqadiisa waxyaala aad bay u dadaalaan iyagoo laakiin waxay ku xidhan tahay dadka isticmaalaya ay say u qaataan irshaadka taasaa taasaa u baahan in maaragtay laga hadlo kaasi wuxuu ahaa nuur ugaas maxamed oo ku magac dheer gaata oo xidhiidhka bulshada iyo dibadda u qaabilsan qunsuliyadda soomaalida ee magaalada jidda wuxuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere oo washington ku sugan
markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan taliyaha nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaa xalay sheegay in howlaha amniga ee muqdisho lagu wareejiyey maamulka gobolka hay-adaha amniga ee dowladduna ay ku ekaan doonaan in ay gacansiiyaan goordha waxaa inoo soo socda waraysi aanu la yeelanay guddoomiyihii hore ee gobolka maxamuud axmed tarsan balse marka hore warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho habeenkii xalay ahaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda kuwa booliska iyo maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlay qodobo ku aadan qaabka ugu habboon ee loo sugi karo ammaanka magaalada muqdisho waxaana markii uu kulanku soo idlaaday shir jaraa-id u qabtay qeybaha kala duwan ee warbaahinta taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo ugu horreyn shirkiisa jaraa-id ku sheegay in wixii hadda ka dambeeya howlaha ammaanka magaalada muqdisho lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir islamarkaana iyaga lagula xisaabtamayo wixii amni darro ah ee magaalada ka dhaca kulanka halkan ka dhacay maahayn kulan caadiya waa kulan aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo amniga magaaladan iyo qaabka amnigeeda loo maamulayo gudoomiyihii kusumihii gudoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliiska iyo taliyihii nabad sugidda gobolka iyo aniga oo hadda wakiil ka ah taliyihii booliiska nafteydana ku matelaya halkan halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aano go'aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heedihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amnigee raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeeddo in laysku xidho kii xogta haayoo nabad sugidda ah kii awoodda haayay ciidan oo boliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo ilaalaan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idiin qalabayno inaan idiin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahan tihiin amni ee dowladda ah barabowso laka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idiin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula cabdiraxmaan tuur yare taliyaha ciidanka nabad sugidda ayaa sheegay in qorshahan cusub uu ka soo fulay kulan ay yeesheen guddiga amniga qaranka iyaguna uu farsamo ahaan shirkooduu ahaa sidii ay howlahaasi ku hirgeli lahaayeen maamulka gobolka banaadirna uu ula wareegi lahaa mas-uuliyadda ku saabsan amniga magaalada muqdisho kulankii caawa dhacay madaxduna waa ka warqabtaa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka amniga waa ka warqabyaa maanta asigaa guddoominayay guddigii amniga ee arrintaa ka shiray gudoomiyaha kusimaha guddoomiyaha gobolka uu joogay caawa waxaan halkan u nimidna inaan farsamo ahaan wixii maantay guddiga amnigu oo go'aan ku gaaray in farsamo ahaan aan u dhaqangelinno ayaan halkan u fadhinaa wixii ka dambeeya isbuucaana maamulka gobolka waxay noo sheegeen in wax badan oo dhaqdhaqaaqa la samaynayo waxaan leenahay shacabka yow niyad jebin annaga taliya nabadsugo taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saa kow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamullada kale talisyadooda ayaan dhisi doonaa ciidamada kale maaragta aan ugu talagalnay nabadsugoda ka tirsanee bannaanka aan ugu talagalna baan howlgeli doonaa militariga baan la shaqayn doonaa halkaasaan u badnaa doonaa magaaladana dadkeedii baa ka shaqay doona shaqadu waa kala saarnaa doontaa annagana waxaana la soo weydiisan doonaa caawin maxaan idinku caawinaa maxaad u baahan tihiin maxaan dawladda idinkuu sheegnaa shaqadu sidaasay u kala baxsanaa doontaa waxaan rajaynayaa maamulka gobolka banaadir inuusan marti uga noqon nolosha muwaadiniintiisa iyo horumarkooda inuusan cid kale marti uga noqon ugu dambayntii taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed oo wax laga weydiiyey sababaha keenay in xilligan ay maamulka gobolka banaadir ku wareejiyaan ammaanka caasimadda muqdisho ayaa ku jawaabay maamulka gobolka banaadir amniga awelba waa u xil saarnaa laakiin waxaa la saxay mafaahiim baa la saxay hadda wax guudoo oo loo haysta qaabkii wada shaqaynta fahamka laga haystay baa la saxay laakiin qaanuunkeenna baa qoraya sharciyadeenna lixdameeyadii ilaa toddobaatameyadii soo baxay baa qoraya in maamulka gobolka banaadir amba maamul kaste amba maamulka gobolka hiiraan maamulka maxaanku yidhahda garoowe oo amnigiisa asagu mas-uul ka yahay ciidanka amniga ah ee ka shaqaynayana gobolkaas ay asiga hoos tagaan waa wax sharciyadeenna ku yaalla wax cusub maahan laakiin dib u noolayn caawa waxaa la sameeye waxa weeyaan in dib nool loo nooleeyo sharciyadaas maamulkina awood la siiyo asagoo uu taliyaha booliiska iyo taliyaha nabad sugidda degmada la xisaabtamo oo asagu ku shaqeeyo haddii uu ku shaqay waayo oo ay amarkiisa qaadi waayaan oo shacabkii iyo isku xirmi waayaan oo asagu riboodka soo qoro waxa cusub oo awoodda lagu siiyey maamulka gobolka banaadir waa taa awood oo hadda la samaynayana maahane waa wax la noolaynayo shuruuc badan waddanku dib uu dhismayaa shuruuc badanoo dhimataa jirta qaabab badanoo dawladnimadu u shaqaysay oo dhinsanay baa jira marka maalinba waxaa la noolaynayaa qodob muhiima marka qodobka caawa la noolaynaya waa qodobka kulanka dib loogu hagaajinayo nabadgelyada magaalada muqdisho oo ay yeesheen maamulka gobolka iyo laamaha amniga ayaa kusoo beegmaya xilli habeen hore magaalada muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo waaweyn kuwaasoo gilgilay inta badan xaafadaha magaalada muqdisho islamarkaana geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho haddaba waxaa tallaabadan dhaliilay guddoomiyihii hore gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo sheegay in hay-adaha amniga ee federaalku ay haystaan imkaaniyaadka iyo weliba aqoontii amniga oo aysan ahayn arrin dastuuri ah in ay xilkaas wareejiyaan waxaana daba khadka telefoon ku waraystay isagoo ku sugan magaalada muqdisho arrintaasi arrin dastuuri a maaha marka ugu horeysa oo arrin dastuuri ah oo dariiq dastuuriya loo maray maaha waa arrin mas-uuliyaddii saarnayd hay-adaha amniga ay rabaan inay iska wareejiyaan mas-uuliyaddiina inay wareejiyaan bay rabaan awooddiina inay haystaan bay rabaan marka arrintaasi arrin socon karta maaha gobolka banaadir uma diyaarsanaa guddoomiyahoodana uma diyaarsan nin amni maaha marka waa wax la yaab leh go-aanka fudud oo sidaas loo gaaray yaase gaari kara weye saraakiisha waashir la leeyahay siday ku gaareen weye laakiin arrintaas arrin dastuuri a maaha waa arrinna mas-uuliyaddii laga farxalanahayo ee la rabo in meel kale la saaro weye mas-uuliyaddii amniga ummaddan in meel kale la saara la rabaa markaad leedahay arrin dastuuri a maaha maxaad ula jeedaa waxaan ka wadahaa amniga hay-ado hay-adda amniga ayaa amniga mas-uul ka ah waddankao dhan qarankao dhan ayadaa loo tababaray ayadaa la maalgeliyey ayadaa capacitigeeda la dhisay ayadaa qalabkii la siiyey ayadaa la qalabeeyey marka in ay mas-uuliyaddii si fudud isaga wareejiso markii dhowr fashil dhacay inay dhahaan yaan annakina la weydiina gobolka hala weydiiyo arrintaasi waa arrin fakasho ah mas-uuliyadda laga cararayo arrintaasna arrin dastuuriya maaha ay kuma wareejin karaan awood ay ugu wareejiyaanna malaha ayakaa laga rabaa amniga haddayna awoodda haddayna qaban karin amniga waa inay istiqaalo dhiibaan ay dhahaan ma qaban karno ay ka tagaan shaqada laakiin ma aha inay dhahaan waxaan wareejinay hawshii amniga waxaan ku wareejinay gobolka arrintaas sharci maaha laamaha ammaanka waxaa jira qaybo ka mid a oo gobolka ka shaqeeya oo weli la shaqaynaya guddoonkii gobolka waxayna yidhaahdeen waanu la shaqayn doonaa maamulka gobolka si ay amniga u sugi lahaayeen annaguna waxaan u dhaqmi doonaa inaanu guud ahaan dalka oo dhan ka wada shaqayno taasi miyaanay ahayn dee shaqadii oo ay baahiyeen maya marka ugu horeysa horta dalkao dhan kama shaqeeyaan oo waxay ka shaqeeyaan hay-adda amniga qaranka meesha ay joogto oo ay ka howlgasho waa muqdisho oo keliya meel kale oo ay ka howlgasho ma jirto marka arrintani ay leeyihiin waan la shaqayn doonaa weligeed inayn la shaqeeya way ahayd waxaa jira taliya waxaa jira taliyaha amniga ee gobolkaa jira ee taliyahaasi gobolka banaadir inuu la shaqeeyo gobolka banaadir amniga macnaheedu waxaa waay marka isagu inuu hawshiisa iyo balaankiisa iyo istaraatiijigiisa inuu gobolka banaadir siduu amni uga dhigi lahaa ka shaqeeyo way micnaheedu maaha qof sibil ah oo lasoo magacaabay ayaan amnigii u hoostegi maaha ayaka waxaa la rabaa politically buu gudoomiyaha gobolka politically ahaan weye marka politically ahaan support hadday raba waa laakiin ayakiibaa mas-uulka ah amniga ayakaa takhasuskooda uu yahay ayakaa loo tababaray ayakaa investment la geli ayakaa hay-adaha caalamiga ee soomaaliya ka taakuleeya xagga amniga ay ay investment ku sameeyeen suuragal ma aha marka gobol kalena ma jiraan ee gobolka ay joogaan ay ka shaqeeyaan labiyo tobankii sano waa magaalada muqdisho oo keliya marka magaalada muqdisho baan ka tegaynaa meel kalaan saaraynaa waxaa weeye anoo socon waaye baan ordahayaa weye maaragtay waan gartay socon la ayaa ordahayaabay lamid tahay adiga laftigaaga waxaa wararka qaarkood sheegayaan beriga waxyaabaha aad ka hadashay inay ka mid ahayd in maamulka amniga gobolka la hoos keeno miyaanay ahayn arrintaad xilligaas oo kale ka fikiraysay maanta oo dhacday maxaad uga soo horjeedaa maantana markaan u doonaysa ani waxaan rabay corpora waxaan rabay corporation inaan wada waxaan la'aa wax ila shaqeeya amnigii igala shaqeeyaan la'aa waxaan la'aa wax maaragtay aan si joogto ah aan amnigii magaalada uga wada hadalno waxaan la'aa wax maaragtay igarab istaaga oo fikirka aan wada ee amniga ku saabsan igu garab istaaga marka anigiibay waxay ii qaateen maaragtay qof shaqadoodii qaadanahaya marka waxay i hordhigahayeen caqabaad fara badan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga markaas ahaa taliyaashii nabad sugidda markaas ahaa intaba waxaad u malaysanin tooxsi in ay leeyihiin ninkani wuxuu rabaa awoodeenna inuu qaato anigana waxaan dalbaya waxay ahayd cooperative wada shaqayn inaan wada shaqayno amnigii magaalada markii dambe waxaan sameeyey dhalinyaran waxaan degmooyinkii informationka soo aruuriyay anu ciidamo ma hayso ciidamo wax ii xira iyo ciidamo wax ii qabto ma haysan laakiin informationkii aan helayna informationki aan helayna markaan gudbinaa ayuusan ammaan helayn oo dadkii lasoo qabto ayaa inta loo yimaado markii loo yimaado waxay dhihi jireen gobolkaa idin haysta annakii bay nagu soo diri jireen xildhibaanadii iyo dadkii kale shabaab la qabtay waxay dhihi jireen tarsan baa idin haysta gudoomiye sidaad sheegaysid ba arrintan mid la mid ah ayaad hore u dalbatay macnaa in amniga gobolka adiga uu ka hoos yimaado magaranaysa aad heshid cid kaala shaqaysa haddii guddoonkan cusub awooddii amniga lagu wareejiyey taasi miyaanay ka dhignayn wixii aad raadinaysay maxaase xilligan keenaya inaad haddana ka hor timaadid wixii aad shalay raadinaysay maya maya laba laba kale weye fiiri sida hadalka u dhigeen hadalka siday u dhigeen waxaa weye maanta wixii ka dambeeya amniga gobolka waxaa mas-uul ka ah guddoomiyaha gobolkay dheheen arrintaas waa sida ay ayaga hadalka u dhaheen arrintaasi marka waxaa waaye mas-uuliyad la wareejinahayo weye ma aha corporation ma aha la wada shaqayn maaha waa mas-uuliyad la wareejinahayo haddii marka ay corporation la samaynahayo waa arrin fiican oo ay leeyihiin maanta wixii ka dambeeya gobolka ayaan si hoose fiiri de waxaa la rabaa degmo kasta degmo kasta haddayna amnigeeda gooni ayna u sugin xamar amni ma noqon karo degmooyinka amnigii ma haystaan haddaan marka taas inta la hagaajin la dhahin degmadana waxaan ka rabnaa in ay degmo ahaan ay bulshadii abaabusho oo amnigii nagala shaqayso ayagoon iska wareejin mas-uuliyadda waa sax waa sidaan doonaynin laakiin hadday tahay amnigii gobol amnigii maanta wixii ka dambeeya amnigii waxaan ku wareejinay guddoomiyaha gobolka hadday dhahaan waa mas-uuliyad laga cararahayo oo hadhow la rabo mas-uuliyad meel loo soo raacdo aan lahayn sababtoo gobolku ma laha skiilskiina ma laha intelligencygiina ma laha waxaan waxaa waye intelligency baa lagu dagaalamahayaa ciidamo ishortaagan oo madaafiic isku ridaysa maaha kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in aan isku daynay in aan la xidhiidhno guddoonka gobolka banaadir ee haatan jooga si aan arrimahan wax uga weydiino hase ahaatee noomay suuro gelin in aan helo haddii aan hellona idaacadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan
kale galab axad oo wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa baraha bulshada ay ku xidhiirto sida facebook twitter instagram iyo goobaha kale oo bulshadu ay u isticmaasho siyaabo kala gedisan haddii ay ahaan lahayd faa'iidooyin iyo iskaashi waxbarasho iyo waxyaabo kale oo la halmaalaa ayaa dhinaca kale waxaa jira dad iyaguna u adeegsada dhinaca baahinta wararka iyo kala warqaadashada bulshada inteeda kale haddaba taa inkastoo ay jirto ayaa waxaa daba socda waxyaabo aan wanaagsanayn oo dadka qaar ay u arkaan inaanay habboonayn in goobahaasi lala yimaado maxaa faa'iido ama khasaaraha ay leeyihiin barahaasi barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa waxaa nagala qayb qaadanaya aadan makina oo p h d ka diyaarinaya cilmiga public policy and administration ee jaamacadda walden university magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka aadan makina sidoo kale waa tifatiraha degalka wararka wardheer news isagoo jooga dalka kenya ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharxaad inaga siiyo waxyaaba uu kala socdo ilaa iyo hadda waxaa loo aas-aasay goobahan ay bulshadu ku warqaadato waxaana uu ku warceliyey facebook whatsapp twitter iyo kuwan kale ee faraha badan ee maalin walba soo ifbaxaya waxaa loogu talagalay in bulshada ay ku kulmaan u sheekaystaan isweydaarsadaan wixii qiimo iyo qaaya u leh noloshooda iyo caalamka guud waxaa laga wada sheekaysan karaa wax ku saabsan arrimaha qoyska carruurta dagaalada adduunka ka aloosan dhirta iyo daaqa iyo wixii dhib oo deg deg ah oo markaas soo baxa looga hortago hase yeeshee dad badan baa waxay u isticmaalaan si xun waxaa ka mid ah qoqobid iyo kala qaybin qadyaalad iyo diimo oo nin walba uu la soo baxay fikir gooni ah taasoo dhalinayso iska horimaad dagaal fawdo isnacayb iyo waxyaabo kale waa tahay waxaa jira sidoo kale dhibaatooyin faa'iidooyin uu leeyahay inkastoo hadda aad ka shanqarisay dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka intuba laakiin waan usoo laaban doona iyagoo faahfaahsan si gaar ahaaneed marka aan diiradda u saarno maxay yihiin faa'iidada ay bulshada barahan u leeyihiin
bulshada waxaa ka mid ah mathalan qof lumay oo la raadiyey oo la helay canug la waayey oo dadkii ay isugu tegeen qof aanan waxba aysan isku ahaan canugaasi oo soo geliya baraha in canugii meel hebel lagu arkay amaba la helay oo gacanta lagu hayo in ma aragtay qof cudur tabanaya ama sheeganaya oo qof kale oo aysan war iska haynin uu u sheego uu yidhaahdo cudurka ku hayo dawadiisa waa waxaas way badan yihiin waa tahay waxaa kaloo jira ma aragtay xaalufin badan oo dhulalka qaarkiisa ka socdo sida dhulka soomaalida oo dad shisheeye ha noqdaan dad soomaali oo aan dana ka lahayn keliya doonaya inay eegaan jeebkooda oo buuxsama in dhulkii ay u soo adeegsadaan dad shisheeye ah ama soomaalidii dhexdeeda dhulkiina la xaalufiyo oo marka abaar baahsan ay ka dhacdo hadhow waxaa kaloo jira faa'iidada ku jirto waxaa ka mid ah waxaa la ogaaday hadda ardada sida facebooka isticmaalaya ee wada xidhiidha fasalladii maanta ay kasoo shaqeeyeen ama su-aaladii loo soo diray waxa ay yidhaahdaan homework ardada wada xidhiidha inay ka taya badan yihiin kuwa aan wada xidhiidhin oo maaragtay imtixaanaadka ay ka gudbaan jaamacadaha qaarkood way aad bay ugu horumareen xagga xayeysiinta soo jiidashada ardo badan xitaa jaamacadaha qaarkood waa lagu barayaa facebooka marka faa'iido badan bay leedahay waa tahay aadan marka khadka telefoonka dhinaciisa ayaan jaleecayaa dhegeyste ayaan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo dhegeyste kusoo dhowow barnaamijka magacaaga iyo deegaanka aad joogtiyo su-aasha aad qabtid waay magacayga waa cabdilaahi maxamed xuseen oo jooga magaalada hargeysa su-aasha aan weydiinaya waxaa weeye barahan lagu xidhiidho waxa ay keenaan faa'iido darro maxaa sababa su-aashada kale labaad aan weydiinayna dadka badan ee baraha ku xidhiidho hadii jeer haddii ay noqoto marid ama ay meelaha ku ballamaana filot baa ku dambeeya oo aakhirka way guuldareystaan tusaale inan yinan baa ka wada sheekaysanaya baraha kadibna hadii jeer way ku feelgaroobaan oo halkaas aya ben iyaguna maxaa sababa waa intaa walaho aada iyo aad waxa weeye haddii boqol baabuur ama toban baabuur ay waddada marayaan hal baabuur ayaa ishaada qabanaysa haddii toban gabdhood ay waddo marayaan hal gabadh ayaa maskaxdaada ama aragtidaada qabanaysaa marka ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu iska dhaadhacshay si sida keliya uu gabadh ku heli karo uu hanto la noolaado inay tahay inuu baraha ku jiro hade- habeen kuwaas waa kuwa aniga aan u baxshay derbi jiif ama iskoris oo aan dan kale lahayn har iyo habeenna dhex taagan eh, facebooka ama meelaha kale wax kale oo aragtidiisa u muuqatana ma jirto aan ka ahayn keliya in uu raadiyo hadafkii uu lahaa kaasoo ah gabadh uu jecel yahay ugu dambayntii ama wuu guulaysanayaa ama wuxuu ku dhacayaa meel cidlo ah waxaad arkaysaa soomaalida maanta dhaqan kale inay qaadatay eh, adduunkii bay u kala yaaceen sweden baa la joogaa yurub oo dhan baa la joogaa maraykanka canada nin walbo fikrad gooni ah ayuu la imaan doonaa hadhowta dambe Eh, kuwii dalka sii joogay markaa ka waran waxay ku Mhm.
dayanayaan kuwan debidaha ka imaaday ninka dhalinyarada ah ee gabadha raadinaya Mhm.
waxaa la habboon inuu maskaxdiisa bedelo Mhm.
oo uu raadiyo hab kale oo uu nolol macaan ugu noolan lahaa ugu noolaan lahaa ama uu u raadsan lahaa gabadh qalanjo ah oo u qalanta waa tahay haddaan su-aal raacsado ee soomaali badan baa isticmaasha barahan ee bulshada ay ku kulanto facebook twitter iyo waxyaabaha la midkaahi waxayna kala mid yihiin sidoo kale bulshada caalamka qaybaheeda kala gedisan oo ay isticmaashaan kula tahay qaab wanaagsan oo ay soomaalidu uga faa'iidaysan karayso adeegyadaasi inay jiraan way jiraan eh, shirkado ayaa laga dhex samayn karaa wax yaroo cadad oo lacaga ayuu facebook ka qaadayaa waxayay siin kartaa dad badan baa ku raacayaa alaabtii aada iibinaysay baad ku gadi kar- kartaa muxuu ahaa hay-ado samafal ah unions associations oo wax macquul ah ku salaysan wanaag mar kasta waa in laga fogaada xumaanta marka annagu soomaali haddaan nahay sheekadeennu waxay noqotay un inaan ka sheekaysano siyaasadda waddanka markaa ka aloosan gobol gobolaysi qabyaalad jilib jilib laf laf waa la kala tegay aad baa loo kala fogaaday dadkan wax bartay ee professionalska cilmiyahanka ah inay la imaadaan mabaadi la isugu keeni karo soomaalida oo ay uga faa'iidaysan karaan xag dhaqaale xag bulsho iyo xag siyaasadba aad iyo aad dad badan ayaa jira oo si khaldan u adeegsada facebook ama twitter ama goobahan kale ee dadku ay ku kulmaan qaarkood aqoon darri ha u geyso inay sidaas sameeyaan kuwo kalena ula kacba dadka noocaasi maxaa la quman si bulshada inteeda kalen aysan khadaadka noocaasi aan ku dhicin oo lagu fasahadininna aniga shaksiyan aadan ahaan waxaan leeyahay saaxiibo badan oo facebook haddii aan ka dareemo qof xumaan wata ama soo geliya xumaan barta aniga aan ku loolamo waxaan sameeyaa waan ka tira ah intaasaa ku filan qofkii wuxuu soo gelinayaa wax fawaaxish ah wax ceeb ah wax aanan dhaqankeenna ahayn wax laga xishoodo oo laga yaqyaqsoodo marka qofkaasi oo kale inaad la saaxiibta maha waa inaad iska celisaa oo aad iska tirtaa waa tahay Eh, dhegeystahan ayaan jeclaa inaan kuu soo gudbiyo magacayga waa cabdulaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa eh, aqoon-yahanka aaladan facebooka ama eh, barta bulshada ee ku xiriirta mas odhan karaa qarnigan waxay soo siyaadiyeen khasaarooyin fara badan iyo dhibaato iyo in si qaldan loo isticmaalo ayadoo ognahay in dankaa markii laga fiirina faa-ido leeda haddana faa-idada ma loo arki karaa inay ka xoog badatay in eh, wixii si xun loo loo maamulo loo isticmaalo runtii hadda ma hayo cilmi baarid oo ma aragtay sheegaysa dhanka uu u badan yahay isticmaalka facebooka xumaanta iyo wanaagga hase yeeshee qoladii furtay ama bilowday facebooka shaqadooda ma aha iyaga inay xumaan iyo wanaag ay arkaan baa noloshooda ku salaysan inay xumaan isla wadaagaan maxaa ka mid a pornography waxaana yidhaahdaan balaayiin baa ku jira oo isla xiriira oo maalin walba noloshooda ay ku dhisan tahay xumaantaas bani aadamigaba laftigiisu xumaan iyo wanaag waa loo kala bayaamiyey qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa inuu wanaag uu raaco oo xumaanta uu iska dhaafo ilaahay baaba yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani almunkari watu'minuuna billah qofka muslimka ah waa kan wanaaga had iyo jeer ku dadaala oo xumaanta iska dhowra annagii soomaalida ahayn laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah ayaanu leenahay haddana waxaad arkaysaa dhalintii oo faraha ka baxay oo aan cidina u tarin karin oo ku nool wadama debedaha ah oo aanan kontarool lahayn wadamadana way kala yihiin carabaha waxaa laga yaabaa inay kontarool ay geliyaan waxyaabahan xuna fawaaxishka ah laakiin wadamada galbeedka wax kontarool ah ma laha marka waalidkiina had iyo jeer miyuu indhaha ku hayn karaa ubadkiisa waa maya canug dibaddaa ku nool oo aan waalid qaadin oo iskiisa u tegay ama qoyskada raacay hadhow markuu barbaaray oo waddadiisii iska raacay wuxuu rabo ayuu samayn karaa marka sida keliya ee looga hortegi karo xumaantan baahsan waxaa weeye in dadkii la wacyi la wacyigeliyo haase yeeshee kuma filla way jiraan culimo badan oo had iyo jeer ka hadla arrimahaas laakiin way yar tahay waxaana loo baahan yahay tayadeeda in sare loo qaado oo dadkii la wacyigeliyo lala hadlo siiba dhallinyarada waa tahay waad maasan tahay aadan waxaan sidoo kale jeclahay inaan ku weydiiyo awoodda ay barahani leeyihiin waa lala socdaa sida abaabulkii kacdoonna lagu riday dalal badan madaxdooda dhanka soomaaliya ma kula tahay in loo wicin karo wacyigelinta bulshada iyo ka joojinta dhibaatooyinka soomaalida dhexdooda gaar ahaan ee arrimaha qabyaalada oo la rumaysan yahay in soomaaliya ka mid tahay waxyaabaha sida aadka ay ula degay taasi waa la yeeli karaa waxayna ku xiran tahay madaxda dowladda soomaaliya oo ku dhaqma waxa ay ku wada heshiiyeen ama qaanuunka uu qorayo haddii had iyo jeer laga leexdo qaanuunkii oo aanan loogu dhaqmin sidii laga rabay bulshadiina way sii kala qaybsamaysaa nin walba fikrad buu la imaanayaa gooni ah shan iyo labaatan sanaa laga joogaa soomaali intay iscunaysay wayna adag tahay sidii la isugu keeno in adduunweynaha la dhex yaaco la yidhaahdo soomaaliy sidan dani nooma aha facebooka bal wadagala oo aan ka wada hadalno taas way adag tahay kuwa madaxda ah ee loo dhiibay xukunka ayaa la doonayaa xukun caadil ah inay dadkii soo dhex dhigaan kadibna guul baa laga gaadaya insha allah dhegeystaha ugu dambeeya bal aan soo qabto dhegeyste adiga ugu dambeeya bal magacaagii iyo deegaankaad joogtay su-aasha aad qabtid magacayga waa saadiq cabdikariin xasan waxaan ku suganahay colombos ohio su-aasha aan weydiinayo mas-uulka waxa uu yahay waxaan aragnaa facebooka iyo twitterka iyo waxyaabaha baraha bulshada ay dadka inta badan aada u isticmaalaan in mar walba la sheego in dubodhac aada u fara badan uu leeyahay waxaan weydiin lahaa maxay tahay faa'iidada laga heli karo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan marka laga reebo dadka waxa xun ku isticmaala sida waxyaabaha qaabka daran ee wararka ama waxyaabaha kale soo gelgeliya dadka maxay tahay waxyaabaha kale ee laga faa'iidayo oo wanaagsan barahaas su-aashaas ay weydiin lahaa wa waan fahmay su-aashaada wanaaga wuu badan yahay haddii aad tihiin toban arda oo soomaali ah oo jaamacad wada dhigta oo isku duruus ama isku fasal qaata hal bare ayaad samaysan kartaan meelaad ku wada kulantaan oo aad iska caawisaan homewaga qoraalada haddii kalese waxaad samayn kartaa qof kaloo saaxiibkaadoo wax bartay kaa cilmi badan inaad la xidhiidho hadday tahay maqaal soo qor lagu yiri inaad u gudbiso markaad qorto kadib maasaga inuu ku wada qoro taas waa plagiarism tuuganimo wey oo aad tiraahdo walaale de wakaas berri imtixaan baan leeyahay warqadaasi bal iga fiiri wixii aad igu kordhin kartana igu kordhi haddii aad doonayso dalkaaga inaad wax ka qabato idinka oo koox ah intaad iskaashataan ayaad ganacsi ka bilaabi kartaan waddanka waxaa kaloo jira waxaad samayn kartaan intaad isku imaataan aad dhahdaan maxaan ka samaynaa magaalo hebel wadda ma ka dhisi karnaa dambeni hebel qandaraas ma siin karnaa magaalo hebel ma ka samaysan karnaa webiga qarkiisa meel lagu dalxiiso oo annaguna dhaqaale naga soo galo bilicda magaaladana aan kor ugu qaadno ama beero waaweyn oo galab soo saara midho dadkiina ay maaragtay alxamdulilah wax ka soo gaara dumarkii shaqo la-aanta ahaa aada siisaan mirihii iyo wixii ka soo baxay la yidhaahdo kac soo gad galabtiina ay keenaan taasina waxaa weeye waa horumar kale marka waxyaabo badan ayaa lagu samayn karaa ma aha ganacsi keliya xag siyaasadeed xag bulsho xag dhaqaale wax walba
waa tahay e aadan dhinaca kale tifatiraadna waa tahay nin aqoon-yahanna waa tahay e facebook waxyaabaha inta badan dadku ay soo dhigaan waxaa ka mid a websiteyo warbixinno qoraa ama e waxyaabo saxa badankood ay qoraan ay soo dhigaan haddana waxaa jira kuwo kale oo e cligtaas uun rabaa oo waxyaaba aan sax ahayn dhigaa marar badanna ay soo laalaabatay in fanaaniin nool e laga been sheegtay la yirado way dhinteen halkan clicsiisi cligtaas loo helo arrimahaasi bal ka waran sidee kuula muuqdaan dadku ma arkaan inta websitekaas booqdaan ma arkaan laakiin facebookay ku jiraan facebookia lasoo dhigayaa a waxaa weeye jamaal waxaa weeye wax la soo gudbiyey oo barahaas la soo dhigay waad akriday inaad iska hubsataa fiican tafsiiro hal hal baa la siistaa bay tiri soomaali waa wax caadiyan ah maalin kasta qof ama laba iyo waxay ahaadaanba ay kula wadaagaan wax ay hore u akriyeen dad baa ka faa'iida oo wax aanan run ahayn qora iyada laftigeed waa cilmi cilmi weeye oo waad xasuusataa waa dhaxdaas nin kenyaan ah ama kenyaati sidaad u taqaanaan maqaal uu soo qoray oo uu yiri soomaaliya waa in loo kala qaybiyaa kenya etoobiya in loo kala qaybiyo wuxuu fiirinaya fikradda soomaalida wuxuu fiirinaya garashadooda wuxuu fiirinaya dara dareenkooda bulshadii buu kiciyey marka waxay keentay soomaalidii inay isku imaadaan rag waaweyn oo qoraa ah magacyadoo sheegi maaye oo awalba haystay fikradda kala qaybinta soomaalida ayaa u guntaday oo bilaabay in ay qalinka qaataan ama keyboardka ka dhawaajiyaan oo ninkii ay dagaal ku qaadaan kadibna uu jawaaba u yidhaahda haye anugu saa olama jeedine waxaanun eegayay fikradiin marka hogsiin hal baa la siistaa waxaan la soo dhigaya baraha akhriso hadday ku anfacayso ka faa'iidays haddii aada u aragto inuu yahay waxaanu sal raad toona lahayn qashinka isaga laakiin e dad badan baa ku jahwareera jiritaanka warbixinada sax ahaanshahooda iyo run ahaanshahooda waxyaabaha qaar waa la sheegi karaa inay sax yihiin waxyaabaha qaarna dadku ay ku adag tahay inay sheegaan ilaa iyo ay ka ogaadaan mar dambe inaysan waxaan sax ahayn taas oo kale sidee baa dadka u qaadan karaa waxyaabaha lasoo qoro dhammaantood inay sax yihiin lagu wacyigelin karaa in aysan dabintaasi ku dhicin arrinkaas qofka uu soo gudbiyey ee baraha uu soo dhigay dib baa loo baari karaa haddii uu yahay war cusub waad google gareen kartaa ama yahu baad isticmaali kartaa ama bain dibna waxaad u ogaan kartaa ama qof baa shaksiyan kuu sheegi karaa qofkii soo qoray inuu ku yidhaahdo war waxaas wax waxba kama jiro laakiin waa la baari karaa waa la waa la dabakici karaa waa la ogaan karaa waxaas qofkaas uu soo qoray inuu run iyo bayn yahay hebel baa geeriyooday ama dhintay ama dunida ka tegay hebelkii eheluu leeyahay waa la wici karaa oo la weydin karaa ma ka jiraa ninkii jaamac hebel ahaa ma nool yahay mise waa dhintay sheeka halkaa lasoo dhigaya deetana waa la ogaanayaa ninkii inuu geeriyooday iyo inuu nool yahay marka waxay u baahan tahay xaqiijin in dadku ay iska xaqiijiyaan waxyaabaha lasoo dhigayo nacam waa inaad iska xaqiijisaa hofsiina harba halbaa la siiya aad iyo aad baad mahadsan tahay aadan makiino waa kaamahad celina wakhtigaaga aadna siisay guud ahaanna barnaamijka wixitaanka dhegaysta oon toddobaadkan ku soo qaadannay dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay ku kulanto sida facebook twitter instagram iyo goobaha kale ayaan intaasi ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oona mahad celinaya aadan makiina oo ah aqoon-yahan cilmiga shahaadada p h d ka diyaarinaya jaamacadda walden university ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka gaar ahaan cilmiga public policy and administration waxaa sidoo kale u mahad celinayaa dhegaystayaashii barnaamijka igala qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulmi dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala soo codsiinayay haatanna madaxweynaha soomaaliya iyo qaar ka tirsan madaxda ciidamadoodu ay joogaan soomaaliya ayaa maanta ku shirsan magaalada jabuuti iyaga oo ka hadlaya dardargelinta howlgalka amisom iyo la dagaalanka ururka al-shabaab warbixintaasi waxaa inoo haya stuudiyaha nagu heliya haaruun macruuf mahadsanid caasha madaxda ka qayb galaysa shirkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabo adag oo milatari laga qaado ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi ka hadlay goor dhaweyd ayaa sheegay in xilligan ay socdaan howlgalla milatari oo ka dhan ah ururka al-shabaab
We consider the upcoming AMISOM SNA joint military operation to be a decisive and end
waxa uu yidhi waxaan u tixgelinaynaa howlgalka socda ee wadajirka ah ee soo socda ee amisom iyo ciidamada soomaaliya inuu noqdo mid xaaladda soo afjara jawigana bedela xilligan aan ka hadlayno ayuu yidhi jabuuti amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya waxay howlgallo ka wadaan dhinacyo badan oo soomaaliya ah iyagoo bartilmaameedsanaya meelaha ay ku xoogan yihiin ururka al-shabaab sida meelaha ay dadku dadka ka qortaan kuna tababartaan iyo meelaha tasiilaadka u maro waxaana ka warqaba ayuu yidhi saakoo kale ugu yaraan saddex meelood oo kala duwan inay ciidamadu ku dhaqaaqeen waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in kooxahan oo laga guulaysta oo al-shabaabe inay muhiim u tahay islamarkaana ay ku wada jirto danta wadamada gobolka waxa uu sheegay in haddii dowladda iyo amisom aysan dib ula wareegin dardarta dagaalka ururka al-shabaab inay sii wadayaan inay carqalad ku noqdaan dhammaystirka hannaanka siyaasadeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inay tahay in la bartilmaameedsado deegaanada isku xira muqdisho ilaa belidogle leego iyo buur xakaba iyo baydhabo iyo galbeedka webiga shabeelle oo uu sheegay inay muhiim yihiin isu socodka gobolada banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxa uu soo jeediyey qodobo dhowr ah oo uu sheegay inay laga maarmaan yihiin in lagu dhaqaaqo
we need to establish a transitional command and control and communication facility whereby amisom first commander waxa uu yidhi waxaan u baahannahay inaan dhisno xarun dhexe oo talis oo kumeel gaara oo kulmisa taliyaasha amisom taliyaha ciidanka qaranka soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobey ee taageera amisom halkaasi oo yidhi waxaa loo baahan yahay inay ka wada maamulaan kana qorsheeyaan howlgallada iyo iskudubaridka saadka ee howlgallada milatari taasi waxay sahlaysaa ayuu yidhi inay si dhow u wada shaqeeyaan amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya hadafkoodana ay gaadhaan waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in loo baahan yahay in degdegu u bilowdo howlgalka milatari ee ka dhanka ururka al-shabaab
The Gulwada plan, a, real, a realistic and vital plan formulated for SNA and AMISOM joint operation approved by the federal...
waxa uu yidhi qorshaha guulwado waa mid caqligala oo muhiim ah oo loo dejiya howlgalka wadajirka ee ka dhexeeya amisom iyo sna ayna ansixisay dowladda soomaaliya bishii maarso ee sanadkii hore islamarkaana ay taageereen golaha ammaanka ee qaramada midoobey waa in la wada taageeraa ugu dambeyn waxa uu sheegay in loo baahan yahay in haatan wixii ka dambeeya diiradda la saaro dhismaha ciidamada soomaaliya waxaana uu sheegay in sanadka dambe ay toban sano u buuxsamayso joogitaanka howlgalka amisom ee soomaaliya
after ten years we are very much hopeful that amison will be in a position to hand over the security to somalia gradually waxa uu yidhi toban sano kadib waxaan aad uga rajo qabaa in amisom ay joogi doonto heer ay si marxaladaysan ay amniga ugu wareejiso soomaaliya sidaasi darteed ayuu yidhi waxaan soo jeedinayaa in labada sano ee hadhay ee labada kun iyo lix iyo tobanka iyo labada kun iyo toddobiyo tobanka xoogga la saaro guusha hanaanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo dhismaha ciidamo qaran oo soomaaliya oo amniga la wareega waxaa iyaguna shirkaasi ka hadlay madaxweynayaasha kenya iyo jabuuti iyo madax kale madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in amisom ay ciidamo u dirto gobolka gado waxa uu sheegay madaxweynaha kenya in amisom ay caqabad ku noqotay inay meelo khaas ah ku nagaadaan taasina ay xayirtay ayuu yidhi dhaqdhaqaaqii lagu baacsan lahaa ururka al-shabaab waxaa kaloo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu sheegay in amisom ay awoodeedii hoos u dhigtay iyadoo aan haysan ayuu yidhi awoodda dhinaca hawada iyo badda waxa uu sheegay in caqabadaha kale ee jira ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha kadib markii dhowaan midooda yurub ay dhimeen boqolkiiba labaatan kharashaadkii ku baxayey amisom
aad ayaad u mahadsan tahay haaruun macruuf ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda ciidamadooda ay joogaan soomaaliya oo maanta ku shirsan magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ganacsiga xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga waxaa aad u kordhay ganacsiyada ay haweenka ku hayaan qeybo ka mid ah gobolada dalka haweenka ayaa waxay ganacsiga ka hayaan qeybo muhiim ah inkastoo xilliyada qaar faa'iidada ay ka helaan ay tahay mid aad u yar maraan booqday toddobaadkii hore degmooyinka maxaas iyo maqokori ayay qaarkood v o a uga warameen ganacsiyada ay xilligan ku howlan yihiin aniga waxaa laydhahaa kaamil jooban cawaale waxaan ku joogaa degmada maxaas waxaan ka shaqeeyaa maqaayad maqaayadaasoo la yidhaahdo baar barwaaqo aniga hooyaday labaatan sano u furnayd laakiin aniga mas-uuliyaddeeda waxaan ku wareega muddo saddex sannada maalintii waxaan qalaa saddex neef subaxii midaan ku quraacda ku qarshaa hirtii midaan foorno ka dhigaa habeenkii midaan casho ka dhiga magaalada degmada waxaa u badan boqolkiiba sagaashan haweenka wixii dukaana maqaayada maqaayadaha boqolkiiba sagaashan xataa maqaayadaha ugu badan tii dhar gadata tii qudaar gadata inta badan haween waa sababtaasoo ah xaaladaha jira awgeed ragga ee gurijoogyo oo wax shaqeeya aysan u badnaynba hilibkaan qala ido waa idahaasaan qalaa dadka aad u cunaanoo waxaa idahay magaalada degmada maxaas lagama isticmaalo waslada hilibaa sagaashan kunaa la iibiyaa quraacdoo kale afartan kunaa la gadaa cashada macalcaanaheeda soddon iyo shan saddex waqti waxaa la cunaa hilib waa marka haweenka shaqaday hayaan oo dhinaca ganacsiga ma ku tilmaami kartaa mid ku filan biilka qoyska waxbarashada carruurta dhinaca caafimaadka oo kale wax ma ka tari kartaa mase waa un waa qof walba shaquu soo aaday oo keliya oo waxba faa'iida kama heshaan qof walba shaquu soo aadaa ma ogan haddii nolol maalmoodkooda helaanay nasiib leeyin dadka hadda degmada maxaas ku jooga waxbarashada iyo caafimaadka waxba kama qaban karo nolol maalmeedka haddii laga helaa okay ana wax walba makaraan cabdi cawaala waxawaayen waxaan joogaa moqokori magaalada moqokori waxawaaye ganacsigaasu aan ku haastaahu waa dukaan yar oo dhar iyo muxuu ahaay shoobin iyo waxyaaba saasu ii dhex yaaliin ayaan ka ganacsadaa marka muxuu ahaay oo muxuu ahaay magaaladaasoo dhex timaada intaas afartan tuulo ay muxuu ahaay ay ka soo doonato adeega ay moqokori hoos timaado dhaqdhaqaaqa wax iibsiga ee deegaanka maxaa nooga sheegi kartaa muddooyinkii dambe waxyaaba waxaa jira dadku ay ka cabanayeen maya ma heli karin muddo laba sana dhaqdhaqaaq ma lahayn sideed sano sideed biloodaa dhaqdhaqaaq uu noo bixiyey hadda magaaladu intii ka hore dhaqdhaqaaq ma noo lahayn fartan riyoodna keele muxuu ahaaye neefaa kugu kugu waajiba kaana lagu yiri muxuu ahaayey dadkiina markii saas layiri dadweynihii qofkii soddon neef lahayna neefaa lagaa raba layiri dadkii magaaladii waaba ka kala haadiyaba hadda sideed bilood ayuu soo galgalay magaalada alxamdulilaahi hadda dhaqdhaqaaqu waa fiican yahay hadda hadda madhara raashiina muxuu ahaaye hadda ugu yaraan muxuu ahay saddex baabuur afar baabuuraaba imaanayso degaysoba oo muxuu ahay raashiinka iyo laga degsanaya waagii hore hal baabuur hadduu soo galo halkaas baabuur ayaa magaalada muxuu ahaye wax iibsada aanan jiri jirinba marka dadka miyiga degan oo deegaanka moqokori hoos yimaada ayagu maxay idin keenaan oad ka iibsataan waxay noo keenaan xoolay soo gadanayaan lacagay noo keenaan lacagtaasay wax noogu iibsanayaan dadkaas xoolihiisuu soo gadana waxbay noogu iibsanayaan annakana waxay u baahan yihiin ama raashiina ama muxuu ahaye dhara ayaan hay aan haasan maadaama waddada laamiga ah ee gobollada dhexe isku xirto ay xidhan tahay gaadiidka aada gobollada waqooyi inta badan waxay maraan dhulkan bacaadka ah ee deegaanka moqokori ayagu ka waran wax midinka iibsadaan waxyaabahay iibsanayaanna maxaa nooga sheegi kartaa waxaan idiinka sheegi karaa muxuu ahaaye markaas ay baabuurtu ay halka marayso raashiina iibsanayaan dhare iibsanayaan muxuu ahaaye kala gudbisay leedahay magaaladu markaas oo muxuu ahaaye baabuurtaas ay marayso aad bay u fiican tahay markaas waxaa ka mida muxuu ahaaye adigu maqaayadaha shaaha ka mida dharaa ka mida qudaaraa ka mida aad iyo aad qudaartaas iyo adugu muxuu ahaaye dharkaas iyo waxyaabahaasaa ka mid ah guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadka inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane xubintaasi ganacsigiina la socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan intaynaan dhinacii suugaanta u gelin caasho oo barbarkayga bidix fadhida oo weliba waraaqaha urursanaysaan ka codsada qodob iyo laba ka mida wararkii dunida ugu waaweynaa aad baad u mahadsantahay ismaaciil wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaal saacado qaatay oo dhimasho iyo dhaawac sababay uu saaka ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa amisom degaan u dhow tuulada la yidhaahda biyo cadde ee degmada mahdaay hoos tagta sida ay v o a u xaqiijiyeen dad degaanka ku sugan dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo laba ka mid ah dhinacyadii dagaalamay afar kalena waxaa soo gaaray dhaawac dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay howlgal ugu dhaqaaqeen degaankaasi uu iska horimaadku ka dhacay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladdana waxay warafidiyeenka u sheegeen in degaankii lagu dagaalamay ay ciidamada dowladda haatan gacanta ku hayaan hillary clintonna waxa ay si sahlan ugu guulaysatay tartanka isreebreebka xilka madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga ee gobolka south carolina taasoo sare u qaadaysa inay noqoto musharaxa safka hore ku jira iyada oo ka adkaatay musharaxa la tartamaya ee xisbigaasi berni sanders ka hor inta aan la gaarin maalinta super tuesdayga oy maalin unaga xigto oo gobollo badan ay codayntu ka dhacayso aada u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo xubin ka mid ah ama wararkii dunida qodobadii ugu waaweynaa ay nala socodsiinayseen haatanna dhinacii heesaha qadar raambo iyo hees u qaado oo la yidhaahdo tiiqtiiqsi
tagayo ma joogtee waanu kala tasawone toorotila ii baray matamba mateerba matatimaha dheere tagan meesha ciide tixayari ku da'ayaa togdheriyo hargeysaba tagayo ma joogtee togdheriyo hargeysaba tagayo ma joogtee waanu kala tasawone toorotila ii baray matamba mateerba matatimaha dheere tagan meesha ciide tixayari ku da'ayaa tilmaan qurux wanaagay tamishleynta socodkiyo tilmaan qurux wanaagay socodkiyo tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay tilmaan qurux wanaagay tamishleynta socodkiyo tilmaan qurux wanaagay tamishleynta socodkiyo tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay
heestaas tiiqtiiqsi iyo codka khadarraanba waxay gebagabo u tahay idaacaddaeedii galabnimo caashacuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
iga taagse caashaqo tala igma dhigan calaf iga taagse caashaqo tala igma dhigan calaf tana fara ka haade toolotaan u golongolay matamba materba matataashka xidhane taagan meesha dooge yanaysa ubaxa igu taagse caashaqo tala igma dhigan calaf igu taagse caashaqo tala igma dhigan calaf tana fara ka haade toolotaan u golongolay matamba mateerba matataashka xidhane taagan meesha dooge yanaysa ubaxa tilmaan qurux wanaagay tamishleynta socodkiyo tilmaan qurux wanaagay tamishleynta socodkiyo tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay tallaabadii laafyaha tiqtiiqsigay dilay tilmaan qurux wanaagay tamishleynta socodkiyo tilmaan qurux
This program has come to you from the Voice of America, Washington.